waa hagaag dhegeystayaasha waxaanu haynaa waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington waxaana ah inoo haysa caasha cuude
degeystayaal mar kale barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan idinku hayaa waxay u codaynayaan in lixdaas aan noqdo kii ugu horreeyey ama kii labaad oo ah labada qof ee hadday ku guulaystaan awardka qaadanayo awardka wuxuu leeyahay saddexda qof ee ugu horreysa ayaa wax qaadanaysa marka waxay u codaynayaan ina in uu magaranaysa uu afkii soomaaliga ahi iyo sugaantii soomaaliyeed ay noqoto kaali fiican timaado waa fanaanka cawaale aadan oo tartan ugu jira siduu kaalinta koowaad uga geli lahaa tartanka fanaaniinta afrika loo qabto ee loo yaqaano koora waxaan kaloo idin hayaa sheekadii taxanaha ahayd ee aad la socoteen gobaad anigoon gariif iyo gocoshiyo ka wadintii abidkay galbeed iyo geyi kale u diga rogan qurba duul u gooshow ama guunyo lacag iyo giniyaad la kaalaya ama goosi fiisiyo baasaboorka soo gada ama faansal guran iyo runta saara jibilada iyo sidoo kale fanaanka cabdiraxmaan siciid xadanteeye oo weli aan dhex muquuranayno suugaantiisa waa caawo iyo caweyska washington aan ku bilaabay fanaanka caanka ah ee cawaale aadan ayaa u tartamaya sidii uu kaalinta hore uga geli lahaa tartanka loo yaqaano koora oo ay ku tartamaan fanaaniinta afrika cawaale aadan ayaa si uu kaalintaa wanaagsan uga galo tartankaasi waxa u baahan yahay in uu helo codaynta dadka soomaalida ah iyo guud ahaan bulshada dhegaysataa heesihiisa amaba xiisaysa fankiisa cawaale aadan waxa uu ku sugan yahay dalka kanada waxaan weydiiyey bal in uu sharaxo tartankan waxa uu yahay horta caashay waa maanta tahay fursadan aada siisay oo fursad aada u qurux badan ah inaan maanta adduunka oo dhan soomaalidii ummadii soomaaliyeed adduunka joogtay oo dhan aan kala qayb galo barnaamijkan oon oo iga maqlaan koora haddii aan ka faaloodo waa tartan ama ama awards sida sida b e t iyo maraykanka oo kale oo ka dhaca magaranaysa qaaradda africa marka waa waa awardka ugu weyn ka dhaca qaaradda africa awardka sanadkan waa sanadkiisii labiyo tobanaad marka kow iyo toban sanadood oo iga horreysay baa jirtay oo la sameeyey marka sanadii labiyo tobanaad ba hadda aan ka qayb galay marka waa waa awardka ugu weyn ee fanaaniinta isku helaan ee musica ah awardka filimka ugu weynna burkina faso ka dhacaa marka waa labada awards ee ugu waaweyn midna waa filimka midna waa music waxaad markaa iga warantaa dhegaystayaashan aad u sharaxdaa iyo inta heesahaaga jecela ku dhegaysato ee ku taageerta qaabka looga qaybgalayo ma waxaa laleeyahay fanaaniinta ha loo soo kala codeeyo mise marka lagu codeeyo kadib baad ka qaybgalaysaa waxay waxay sameeyeen cashay waxay u qaybiyeen africa waxay u qaybiyeen shan qaybood buu qaybiyeen waxay u qaybiyeen bari koonfur waqooyi iyo galbeed iyo central shantaasay uqaybiyeen marka annagu waxaan nahay de afrikada bari geeska africa maadaama ku nool nahay afrikada bari baan nahay marka inagu afrikada bari konton iyo lix fanaan oo afrikada bari a laisku keenay oo lasoo xulay afar lix iyo lix iyo kontonkii fanaan ay islahaayeen kuwaana ugu roon marka lix iyo kontonkii fanaan marka laisku keenay ba waxaa laga saaray lineka oo la yidhi lix qof baa la rabaa ba la yidhi contonna wa wa wa wa waa laga tegaya marka anigu sanad waxaa jirtay xataa lixda qof ee soo baxday aan ku beeri waayey ee isoo sheegeen baa jirtay laakiin sanadkan waxay noqotay sanadii ugu horreysay aan ku beero lixdii fanaan ee ku tartimi lahaa east africa marka lixdan waa lixda qof ee loo kala codaynaayo waa lixda ka qayb galaysa waa lixda awardska midkood qaadaya lixdan mid kamid a qaadaya marka olready waabad ku jirtaaba lixdii lasoo xushay already waa ku jiraa waaba ku jira hadda waxaan tartamaya ma qaadi karaa wey hadda waa qaaditaankii wow marka maxaa lagugu soo xushay oo lixdan qof ee lasoo xushay max- macnaha maxaa lagu soo kala xushay gaar ahaan adiga maxaa lagugu soo xushay oo saalada kusoo saaray wallahi waxaan umalaynaya marka xisaabiye caasha waxaan umalaynaya kulley kulley iyagu waxay leeyihiin nidaamyo ay ku eegaan bay kulley leeyihiin anugu ma ma qiyaasi karaan nidaamyada Eh, laakiin maskaxiyan markaan qiyaaso waxaan is umalaynaya waa viewerska dadka da- qofka qof qof fanaanka dadka daawanaya ninka because nimankaan ila tartamay xataa markaan eegay qaarkood toban milyan baa daawaday qaarkood shan milyan baa daawada qaarkood lix milyan baa daawada marka waxaan umalaynaya waa waa qofku siduu u view badan yahay umalaynaya oo uu oo uu illee wuxuu cadaynayaa qofkii viewerskiisa markuu badan yahay ama dadka soo ziyaara sida loo jecel yahay sida loo daawado cadaynaysaa in in qofkan qof culus yahay moogta waa garta marka hadda dadka kuu soo codaynaya adiga ee lambarkaa lagu siiyey koora afar iyo toban la siiyey lagu siiyey dadka soo codaynaya lambarkaasi maxay u codaynayaan ma inaad lixdaas qof noqoto kii ugu horreeyey ama kii labaad inaad kaalin uun kasoo gasho muuqata ha waxay u codaynayaan in lixdaas aan noqdo kii ugu horreeyey ama kii labaad oo ah labada en qof ee hadday ku guulaystaan en en awardka qaadanayo awardka wuxuu leeyahay lab- saddexda qofka ugu horreysa ayaa wax qaadanaysa marka en waxay u codaynayaan ina in uu magaranaysaa e, uu uu afkii soomaaliga ahi de iyo iyo sugaantii soomaaliyeed ay noqoto eh, kaali fiican timaado waxaad markaa iga warantaa een, marka laga reebo lixda qof mid waa adiga shanta kale wadamaday ka socdaan Wal- wallahi waxaa jiro tal aashay haddii aan ka taabto laba nin oo culus baa ku jira een, tartanka laba nin oo aad u culus een, oo midi weliba midi weliba een, een, aad usii culus yahay nin la yidhahdo diamond platinum la yidhahdaa jira oo oo u dhashay wadanka een, tanzania u dhashay oo qatar jira mid kale waxaa isaguna jira een, een, la yidhahdo eddie kenzo oo u dhashay wadanka een, uganda u dhashay wow marka kollay qiyaas haddaad bixiso een, inta badan dadka soomaalida aad bay sugaanta u dhegaystaan oo xilligan la joogana een, dadka adiga ku daawada ama ku dhegaysta ama codkaaga iyo fankaagaba jecel aad bay u badan yihiin waxaa laga yaabaa qof keliya in uu intaasoo goor hal laysku noqnoqdo waxaasoo dhan ma la tirinaya En, ha ha wada- ma- markii markii horaaba dee la tirinayo eh, viewerska laakin hadda hadda co- waxaa la tirinaya waa vote hadda vote baa lagu kala baxaya viewers maaha hadda waa vote marka qof waliba intii uu vote helo intii uu cod helo inta labadeenii matalan oo ku tartamayna aniga adiga oo ku tartamayna east africa haddii adiga aada hesho sideed boqol oo kun oo cod anigana lix boqol oo kun oo cod helo dee warkaasi waa cadyahay adigaa iskale moogtahay kaalinta koowaad ana kaalinta labaad baan leh waa tahay dabcan de qof waliba fanaanka u yaqaano u codeynaya qof soomaaliya lagama yaabo hadda inuu Absolutely.
fanaanka ugandeska u codeeyo ma dhici karto marka Ah, dadkiina wadamadiina isku tiro maaha maxaa lagu salaynaya ilen soomaalida waxaa laga yaabaa in uganda oo kale ay ka tiro badan tahay ama wadamada qaar een, sudan oo kale inay ka tiro badan tahay marka tiradana maxaa maxaa lagu gaari karaa wallahi walaal macaanay horta en en tiradu sida la moodayo ma aha en en qofka qasab maaha inay u codeeyaan en imika ninka la yidhaahdo ninka eritrea ka socda qasab maaha reer eritrea quraata inay codeeyaan waxa weye xataa cadaanku hadday garanaya xataa cadaanka waa codeyn karaya ethiopia oo dhan waa codeyn karta oo oo u heelin karta en waxaa u heelin kara en qof kale oo afka en eritrea garanaynka soomaali badan oo eritrea ku dhalatay is eritrea kusoo kortay baa jirta oo u codeyn karta xataa waan waxa weye qofku wixii uu fanis lahaa ama isaga garanayay ama dhaqanka uu wata garanayay ama afka uu wata garanayay oo dhan baa codaynaya waxaana laga codaynaya waa dunida oo dhan Wax- waxaad markaa iga warantaa wararbaa hadda isa soo taraya sheegaya oo leh een, cawaale waa nin een, jabuuti kasoo jeeda soomaali ha ahaada laakiin waa in dalka jabuuti maadaama uu dalkaas magaciisii wato waa in halkaa dadka jooga keliya ay soo codeeyaan oo gudihii looga soo codeeya maxaa taa ka jira cashay warkaasi waa been sideeda utaala waxa weeye qof bini aadan ah oo aan jeclayn inuu walaalkii wax noqdo baa sameeyey baa odhan karaa waxaa odhan karaa caqli si xun u fikraya ayaa sameeyey n haddii ay tahay in wadanka aad ka qofku ka socdo oo keliya hata laga codeeyo ay noqoto n cashay waxay noqon lahayd nimankan baa kusoo qori lahaa oo iyaga asaafin lahaa warkaas nimanka kahora teeda kale anigii danaa ee waa lay waa loo codaynaya laleeyahay jabuuti maba ku nooli kanadaan ku noolahay sidee udhici karta qof qurbo ku nool in looga coday wadankii qoran anaaba qurbo ku nool waa waa wax gara waa wax gara marka anaaba anigii danaa ee laga codaynaya qurbo ku noole sidee qurbo lagu diidi karaa waa gartay marka codeynta goormay ku egtaa cawaalo dadka jecel inay kuu codeeyaan maxaa fariina u sheegaysa hadda caashay wuxuu dhammaanayaa haddii alla nagu simo bisha saddexaad ee sanadkan labaatankeeda haddii ilaahay nagu simo En waxaan haysanaa bil iyo labaatan cishaan haysanaa hadda almost full february baa la galayaa marka february sida u dhan tahay oo dhan waa la vote garayn karaa bisha march haddii yidhahda february ku xigta labaatanka isha u horeysa waa laga voodgaran karaa marka labaatanka bisha ayay ku eg tahay bisha saddexaad labaatankeeda ayay dhamaanaysa hadii ilahay nagu sugo waa tahay marka bal qofka qa- qaabka uu qofka u codayn karana bal haddaad u u raaciso
een qaabka uu cod- qofka u codayn karo waxa weeye text message haduu ilaahay nagu simo ayuu ugu codayn karaa adduunka meel kastuu ka joogo dunida meel kastuu ka joogo ayuu ka codayn karaa telefonkiisa ayuu wuxuu ka dirayaa numberis numberka wuxuu u dirayaa namibia laga leeyahay ee labo afar sagaal sideed afar eber eber eber ayuu ku ayuu ku ayuu u dirayaa message messagekaasna wuxuu ku qorayaa oo keliya cora fourteen ama cora afar iyo toban oo ah numberska anigoo aan wato intii cawaale lagu qori lahaa ba cora fourteen lagu qoraya cora fourteen iyo cawaale waa isku mid qaar kalena waxay wataan cora fifteen qaar kale cora maxay wataan intaa aan sheegan baa la qoraya waa labo afar sideed sagaal sideed afar eber eber eber marka qurbaha qofkii kasoo baxaya imika anigoo kale kenida markaa kasoo dirayo waa zero one one baa ka horreysiinaya qof walba waddanku joogay bay ku xiran tahay koodka ee unbuu ka horraysiinaya wixii dacwo walba uu ku bixi jiray markuu international baxayo unbuu ku bixi laakiin inta kale lambarka sidiisuu ku dhan yahay laakiin od- numberka saas ku dhahan labo afar sideed sagaal sideed afar eber eber eber waa tahay aad baad umahadsantaha cawaale sidaan lagaagama tegi karo dadka fankaaga jecel ee hadda inay ku coda inaad rabtana bal heesahaagii ugu dambeeyey haddaad mid qac ka siiso qa- beyd ama laba intii kuu suuragala Waxa- waxaan usoo xulayaa oo weliba jeclahay inaad u daartaan idinku oo v o a ha inta u horeysa aniga markaan taabto inaad idinkuna bal aad music ahaan u daartaan waa diyaar taasi waxaan geela kaaga bixin gaari baa tahay ogal xareeda baad ii tihiyo webiyo gowleyne heestaas u daara een, oo lamanaha ah marka een, een, waxay idin kaga tegayaan sharaf iyo karaamad baa idin hayaa v o a aad baad umaadsantiin
waaw aad ayuu mahadsan yahay fanaanka cawaale aadan waxaad baryahanba dhegaystayaal la socoteen sheekadii taxanaha noo ahayd ee gobaad ay ka qayb galayeen hal abuurada soomaalida ah taas oo meel xiise lena maraysa waxaan isaga keen dhex baxaya ismaaciil xuseen farjar oo soo diyaariyey
toddobaadkii hore silsiladda gobaad waxay inoo joogtay meel xasaasi ah waxa aad fallaadho loogu soo ganay saaxiibadii ka soo hadlayay dalka gaar ahaan guriceel iyo hal abuuradii ku sugnaa waxaana lagu yidhi gabadh aanad geel iyo gammaan u hayn oo yurub geesteeda joogta oo nin kale qalbigeedu ku xidhan yahay wakhti ha iskaga lumin laakiin ibraahim cumar seef dheere ayaa isagu guriceel ka soo hadlay oo leh gobaaday ha lagu yiri magafaha agtiisiiyo adoo yaalla goobaas geyigaada soo aad allaydha garweeyaan balse horay usii goosh gaalada dhulkeed aad sharaftaada geed saar magafaha carruurtiis gaadiday wataan raac genigaada wada dhiib badda gudubsan dalaq dhehe geeridaada iibso u bareer god aakhiro ma wax kula gudboonba afartaa godkaan rabay ku toosii gantaalkee aangaara goobtan geediga usoo rare gotanbaag agteediiyo gariig iyo isbeyn iyo nimanka galbeed jira gabadhay sireen oo ka xadeen garaadkoo geerigo-an dhul saxaraa gooray habeen tahay magafaha u geeyeen giddigood ka dhuunteen damaanaha gabyaayow ninkii baadi goobyo kala garanin caashaqay su-aal gaaban weeye qalbigii gobaada ee gabankii yaxye ahaa sulo looga qoray gees miyuu galabta qaybsami waxaan uga gol leeyahay inankii gabyaaye bagistaan gunteedii gooshiisu tiilo garaad yaraa ku haysee gashaantida nin kala jecel ha ka dabaguclaynine goobtaad ku sugan tahay hablaha guudka loo dabay waa inaad gayaanka gabanyahu ka xulataa gobannimo kutookiya geeraaradaadii ma gudboon saaxiib cabdiyow garwaaqso gobolkaad ku nooshahay samow ruux garaadliyo rag siyaasad geli karaa caaqil talada gooyiya haddii guurti laga heli dumaashidin gobaadoo gabaahiir ku suganoo gabadana ku haysooo geesigay jecleedoo guryasama ku noolaa hadba gees ka eegi gaban iyo ilaa odaygiddi waan ku jecelnahay gabay kuma tidhaahdeen geesta kala maduulow ragga baakistaan galay waan garanayaayo niman gaaja haysooo gaari waaya yurub toogunna qaata weeye ka gariiga joogaa gabanyahu ku dhaamee galayuska aashaa geeraara tirintiyo gamaanaan dhaqdaa iyo waxaan gadi karaa geel afgobaadsi iyo beengobaad kuma helayside waxba gabay ha soo tirin inkasta oo ibraahim cumar seef dheere uu garnaqsigaa la yimi laakiin siciid jaamac maxamuud oo ku nool dalka norway ayaa isagu leh gobaadey nin aan maal adduunyo haysan oo haddana kuleh iska soo noqo hadal soconaya maahee yaanu garayskaaga furfurin geyigeenna hooyo iyo gebiday harkeediiyo dooxadii garow iyo gurceel dusheediiyo godo iyo ilaa ay ragga gudaha joogaa gobaad inaysan doonayn xilkeediina uu gabay su-aal yaa balgelin karaa googaalihii badaya guunyo nimaanba heli karin ma guur baa ku waajiba kalgacayl ma guura xasaawuhu ma goolba higso oo ma gaarba guduridu ma guuxaa mise waa gucleeyaa kalgacayl ma godinba oo wuu ku gooyaa gocondhiya ma geedba oo wuu ku ganayaa gunta iyo ujeeddada waxaan uga gol leeyahay hal abuurka gebigii guurtayaa u noqon kara adiguna gobaadeey inkastaad goodoon tahay oo kalgacayl ku gaasiray howlaheenna gebigood waad garasho dhaantaa marna gaari baa tahay ee ninaan guunyahaynoo afgabaadsi kugu raba guryo noqo intuu dhaho ama bagistaan usoo guur gambadaada madaxiyo yuu garayska kaa furin goobta wacdaraa ka dhacay waxaa toddobaadyadamba aad loo sugayay wiilkii yaxyeyi ebaash oo silsiladan bilaabay oo gacalladiisii uu jeclaa ay tahriibtay waa gobaade islamarkaana ay rag badani u soo hanqal taageen gobaad oo damceen in ay isaga kala dab qaadaan ama qaarkoodba ay yidhaahdeen ninkii yaxye wuu guursaday ee annagana soo raac gobaad lafteedu farriimo badan ayay hore u soo dirtay oo yaxye ku socday halqabsiga ugu badan ee maansadu waxay ahayd koox yaxye taageere u ahayd iyo qaar ka soo horjeeday haddaba yaxye eebaash oo hargeysa ku sugan ayaan khadka ku helay wuxuu jawaab kooban ka bixiyey farriimo badan oo loo soo diray gobaad lafteedana kamu tegin maansadu garnayl iyo gumuc iyo warmiyo baas way ka guuxiye badisee gudadlaynta sheekada iyo gebi dhaclaha jaan dar u waabay geed baas soo galay mareegtee anna aan balgaaxdii gorof iyo u culoweel yartii aan gasiinkiiya uga go-ay cuntiyo oon guryasama hargaysiiyo gol jannaan la joogee gacamada suudaan iyo saxaraha guntiisiiyo raggangeeyey liibiya hortayaa garnoonaqa anigoon gariif iyo gocashiyo ka wadintii abidkay galbeed iyo geyi kale u diga rogan qurba duul u gooshow qurba duul u gooshow ama guunyo lacag iyo geniyaad la kaalaya ama goosifiisiyo baasaboorka soo gada ama faansal guran iyo runta saara jibilada gabadh hawid ku dhalatoo goonyaha nugaal iyo gaaroodi caanaha gorof loogu shubay iyo geeyan reer tugdheeroo gobta reer hargeysa ah geyigeeda iyadoo geesi hayb yaqaaniyo geyaankeedu joogaan nin qurbaha ku gaamuray ma geeyey balkaadsada afartaagad kula noqod ismaaciil balgaarsii duulkii gufaacadu yurub geysay waa hore afar kale gobaad iyo waa fariin u gaaree gobaadaan aqaanay gobaadaan aqaanay xasuusaan gaboobayn yartii ii garqaadee xiska iigu gunudaay codkaagiyo gadaadii boqolbaa geeraar iyo gabay iigu keenoo garan maayo meel aad gacaloy ku sugantoo garan maayo guri iyo inaad weli golmoonto waa geedi nooshiye haddaan guulle ii qorin mar inaan ku guursado samir baan gashanayaa niyadiyo garaadkee gobannimo ku noolow aad buu u mahadsan yahay yaxye yabaash gobaad iyo hal abuurada kale ee qurbaha ku nool ee uu taabtay yaxyana halcelintooda ayaynu eegi doonaa
qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washingtonna dhegaystayaal waxaan idinku hayaa fanka iyo heesaha fanaanka cabdiraxmaan siciid xadantaye oo aad qaar badan oo heesihiisa ka midana horey ugu dhegaysateen barnaamijkan caweyska washington waxaa fanaanka magaalada jabuuti ku waraystay wariyaha v o a ee dalkaasi ramadaan muuse heeska raxli ayaa isaguna aad qaadaa oo la og yahay cabdiraxmaan raxli aad dadka warantana heeska raxli laftigiisa ramadaan waa hees taariikhi ugu fadhiya xaaskayga firsan cali amakak oon aada iyo aada u salaamayo oon jeclahay ayaa ayaan u sameeyey berigii aan nus baranay ee u horeysay aan wada hasaawi jirnay ayaan heeska u sameeyey markaa adiga laftaada u sameeyey m- een, abwaan baan ka dalbaday marka abwaankii ayaa ii sameeyey raxinkiina anaa saaray marka heeskaas laftiisa waa hees dhalinyarinimadaydii iyo igu fadhiya wakti hore aad iyo aad waa xusuus dheer
fanaanka cabdiraxmaan siciid xadanteeye waxaa waraysanayay wariyaheenna jabuuti ramadaan muuse guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana dhegaystayaal intaas ayaan ku soo xirayaa intaan mar kale iska maqlayno dhammaantiin nabadgelyo
Thank you.